waa mahadsan tahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxay ceereysaa wafuud kala duwan oo maanta soo gaartay magaalada kismaayo islamarkaasina ujeedkoodu ah inay ka qayb galaan shirka madashada tashiga qaran ee soomaaliya ee kismaayo inuu ka furmo la rajeynayo soconaya kulamo kala goonagoonaa islamarkaasina ay mas-uuliyiintu qa kulamadaasi oo ku saabsan sidii qaabkii uu shirka u socon lahaa waxyaabaha msada mas-uuliyiinta inta shirkaa la gelin ka hore meelaha madowga ay ka jira ay ka wada hadli lahaa waxaa sidoo kale xusub mudan shalay in maantay darinka dambe ee ra-isul wasaaraha soomaaliya iyo xubnaha hogaaminaya ay soo gaareen galabdaamadkii ama xilliga maqribkii iyadoona ma la leeyahay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka soomaaliya waxaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee dhanka madaxda kasoo baxaya ay sheegayaan in shirka oo la rabay shalay in uu beri uu ka furmo magaalada kismaayo lakusoo waramayo in shirka dibudhac inuu ku imaaday ay wararka qaar ay sheegayaan islamarkaasina labaiyo tobanka bisha uu furmi doono iyadoo berina sida wararka hoose ay soo baxayaan waxaa sidoo kale wararka ay intaasi ku darayaan in maamulka puntland iyo weliba sidoo kale galmudug beri waxyaabaha looda hadli doona ay kamid tahay khilaafaadkii hore u dhexeeyay qodobo ka dhimanaa la xalin doono islamarkaasina la dhamayn doono waxaa sidoo kale kamid waxyaabaha caawa soo baxay ama wararka caawa soo baxay ay sheegayaan in maamulka jubbaland iyo weliba kan koonfur galbeed oo khilaaf ama midmadoow siyaasadeed uu soo kala dhexgalay islamarkaasina maalinimadii shalay ahayd ay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ay ku wada hadleen ayna dowladda federaalk ee soomaaliya ay wada hadashiisay isla qodobo ka dhima iyadana la doonayo in bixi lagu dhameeyo magaalada kismaayo islamarkaasina shirkaasi sida la sheegay oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo arrimahaasi doonayo inuu beri soo gebagabeeyo wixii ka dambeeyo beri taariikh labaiyo tobanka bisha janaayana si toosa ay ufurmi uu furmi doono shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya
waxarow maadaama hadda ad ii sheegta inay wada hadla jiraan afarta madaxweyne gobol sida cabdiweli iyo shariif xasan iyo axmed madoobe iyo guuleed iyo ra-isul wasaaruhuba ma hal kulan oo gooniyaha bay ku wada jiraan oo qol caadi oo howl lagu wada shiro mase qolaba gooni gooni bay u wada shirayaan
wararka waxay sheegayaan in kulamada kuuba ay guud ahaan iska wararaan ay yihiin balse kulamadu ay kala duwan yihiin sidaan horey ku sheegayba kulamada qaar ka mid ah waxaa lagu dhamaynayaa waxyaabihii ugu dambeeyey ama qodobadii ugu dambeeyey heshiiskii horey u dhex maray maamulada puntland iyo weliba galmudug oo labada madaxweyne maamul goboleedba ay haatan kismaayo ay ku sugan yihiin waxaana garwadeenka dowlada federaalk ee soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland oo isagana gacan weyn hore oo geystay si u heshiisiin lahaa beelaha labadaasi maamul goboleedeed maamul goboleed waxaa sidoo kale kamid ah shirarkan gaar ka noqon doono sidaa la filayo wadahadalka dhex mari doono maamulka jubbaland iyo weliba maamulka koonfur galbeed maalnimadii shalay aheydna lagu wada hadeshiiyey magaalada muqdisho caasimada soomaaliya kulankaasna uu horay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdishiid cali sharmaake uu heshiiyey islamarkaasina uu haatan doonayo waxyaabihii ka dhimanaa heshiiskaasi in la ansixin doono maalinta beriya
markaan ka tagno hadda kulamadan gooni goonidaha ee caawa ka jira magaalada kismaayo ii sheegtay bal guud ahaan bal ka warran magaalada xaalkeedu caawa waa sidee mala dareemayaa magaaladu inay tahay magaalo wafuud caynkaa ay joogaan mase magaaladu waa iska caadiyo oo shaqooyinkeeda waa ay kala socdaan
magaalada tan iyo maantay ama subaxii hore ee saakay intii lagu dhawaaqay in wafuuddu ay soo bilaaban doonaan magaaladu waxay ahayd mid dhaqdhaqaaqeed uu aada u xiran yahay islamarkaasina isku socodka gaadiidka iyo dadweynuhu ay aada u yaraayeen wasiiba wadooyinka waaweyn ee magaalada ee mas-uuliyiintu ay soo marayaan ayaa bandow la saaray caawana magaalada wax shanqarayo ma lahan waxaadna moodaa in bandow mid dadku marka horeba iska garowsadeen maadaama mas-uuliyiin ay soo galeen magaalada wafuud kala duwan ay imaadeen waxaadna moodaa dadku in maqribnooba guryahooda ay iska seexdeen wadooyinka magaaladana waxay ahaayeen kuwo iska cillaha wax marayana aysan jirin marka laga tago gaadiidka ciidamada ammaanka ee wadooyinka gaaf wareegaya ammaanka magaaladana aad baa loo adkeeyey waxaana la filayaa in kulamada sida caawa ay u bilowdeen ilaa maalinta beri ay socon doonaan inta laga gaarayo labaiyo tobanka bisha oo la filayo in shirweynaha madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya uu kismaayo ka furmi doono dhanka kale maxamed wax warbixina ma ka haysaa in madaxweynaha soomaaliya uu beri kismaayo tegayo ama maamulka ama qabanqaabo wax la dareemay ma jiraan
wararka naga soo gaaraya madaxda jubbaland waxa ay shaacinayaan in madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliyaba ay maalinta beri kismaayo soo gaari doonaan isla markaasina ay kulamadani gaargaarka laftirkooda ay qaabka ugu dambeeya iyo waxyaabaha ugu dambeeya laisla meel dhigo ay qeyb ka noqon doonaan sidoo sidoo kalena ay u diyaar garoobi lahaayeen sidii labaiyo tobanka bisha ay si wada jira shirka ay u furi lahaayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana lagu wadaa in uu furo shirka labaiyo tobanka bishan ka furmi doona magaalada kismaayo